العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo garnay halka mualifku yihi yarzuqu man yashaa waman shaa axrama warisqu maa yanfacu lahu muxarama wa cilmuhu biman yamuutu muumina falaysa yashqa bal yakuunu aaminan lam yazal الصidiiqu fima qad madaa cinda ilaahihi bixaalati الridaa ina shaqiya lashaqiyu azali wacagsuhu saciidu lam yubadali walam yamut qabla qida cumri axad والروح تبقى ليس طفنا للأبد والجسم يبلى غير عجب الذنب وما شهيد باريا ولا نبي والروح ما أخبر عنه عنها المجتبى فنمسك المقال عنها أبدا والعلم أسنى سائر الأعمال وهو الدليل الخير والإفضال ففرضه علم صفات الفضل مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام كالطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج للتبايع وظاهر الأحكام في الصنائع وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام انتهينا كقارن إن شاء الله تعالى وحن كتبنا أولي مقدمة قيف وصول الدين كهيد ما دام المسائل الخلافية إشكالات بلانتهينا يرى وحيكانتي in wax badan laga hadlo in la bayaaniyo ilaa xad ay u baahato guriyadii waan ku jirnaayoo dhowr mas'ala ayuu soo qaaday mualifku raximahullahu tacaala oo qaarkood ay farac ka yihiin masaa'ilkii hore wuxuu yihi yarsuqu ilaahay waa arsaqa man yashaau qofkii uu doono waman shaa-a qofkii uu doonana axrama wuu qadiyaa oo risiqa ama waa ku yareeyaa ama waa ka xirmaaniyaa warisqu risqina waxaa la yidhaahdaa maa yanfacu qofka isticmaalay wixii anfacaa waxu taroo dhan baa la yidhaahdaa low muxaraman walow kaana muxaraman shay xaraamaba ha noqdee halkan mualifku laba mas'aluu kaga hadlayo risqiga ilaahay baa bixiya cidduu doonana siiya cidduu doona inuu siiyo ilaahay qur-aankiisu in badan ku sheegayoo yarsuqu man yashaau cidduu doonuu arsaaqaa khalqiga dhanna isagu inuu arsaaqooda gacanta ku hayo isaga ayaa sheego wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa risiqeeda allay dushiisa saarantao alla bixiya ilaahina subxaana wa tacaala markuu dunida dadkii abuuray waa kii la yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arasaaqu dulquwati lmatiin saa darteed risqiga ilaahay baa bixiya cidduu doonana waa u waasiciyaa cidduu doonana waa ku ciriiriyaa iyada lafteed ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay meelo badan ay ka mid tahay fa ama alinsaanu idaa ma btalaahu rabbuhu faakramahu wanacamahu fayaquulu rabbii akraman waama idaa ma btalaahu faqadara calayhi risqahu fayaquulu rabbii ahaanan ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay xikmadda ku jirta qaybo ka mida dadka qaarna risiqa la siiyo qaarna aan xooli iyo hantiya maal la siinin oo fii suurati zukhruf buu ku tilmaamayoo dee xoolaha haddii la yimaadaan wax ka shaqeeyay u baahan yihiin dadku hadday xoolo wada yeeshaanna xoolihii wax ka shaqeeya oo la heli maayo saa darteed buu yidhi ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا inay u shaqeeyaan oy adeegsadaanoo ay xoolahooda ka caawiyaan baa ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala hase ahaatee ma tilmaanto risiq ilaahay uu bixinayo khaas kuma aha mu'miniin cusaadna khaas kuma aha mana tilmaanto xoolo ilaahay qofka iyo risiq uu siiyey inuu jecel yahay inuu necab yahay midna walidaalika nabiyullaahi ibraahim markii ilahi subxaana wa tacaala uu weydiisanayey ilaah duriyadayda arsaaq man aamana minhum billaahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay aakhara rumeeya buui ilahay wuxuu ku yidhi qaala waman kafara xataa kii gaalooba waan arsaaqayaa saa darteed nabigeena calayhi salaatu wasalaam risqigana asalka taqdiirkiisu inaynan ku xirnayn inaynan ku xirnayn hadba qofku intuu xirfad yaqaano ama xeelad garanaya ama waxu soo bartayna kuma xirna walidaalika nabigan caslam waa kiilahaa low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا شمبرنا وإلى شاء الله تعالى داسل أو تلسارتان سو شمبرتو أرزاقو إذن أرزاقي لها إذا مال وحمية له حولنا مال مدقاته subax iyadoo gaajaysan bay geedka iyo buulkeeda ka buubtaa habeenkina iyadoon eragsan bay soo noqotaa laakiin dadkaa meel wax dhigtee shimbiro weli bakhaar ma samaystaan wax meel ma dhigtaan ganacsi miluma iyo laakown ma fura haddana ilaahay baa arsaaqa nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay risqigu adoo calooshaada ku jiriya ka horba in laguu qoray xadiidkii ibnu mascuudna waxaa fa yu'maru biarbaci kalimaatin bikatbi risqihi risqiisa waa la qorayaa dunida intaad joogtana risiqii lagugu talagalay adoon dhammaysani ka dhiman maysido nabig ala slam waa kii xadiid kale ku lahaa ina ruuxa alqudsi nafata fii ruuci qalbigayga wuxuu ku riday jibriil annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha ilaa risiqeediiaa jasheedii ay dhammaysata nafi dhiman mayso saa darteed ilahi subxana wa tacaala yursuqu man yashaabu arsaaqaa waman shaa qofku doonana axrama waa uu qadiyaayo faqiir iyo mucdan buu ka dhigaa laakiin ilaahay laguma kala dhowaan karaa xoolahaasi walaa wlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ilaa man aamana wacamila saalixa faulaaika lahum jazaau dicfi bimaa camiluu wahum fi lgurufaati aaminuun xoolahii caruur badan baan leedahay ilaahay baan u dhowahay kama dhigna risiqa haddaba ilaahay uu qaybiyo in badan gaalada marka uu siinayo inayna dunidu ilaahay agtiisa qiimo ka lahayn buu nabigu ku fasiray sala allahu alayh alih wasalam oo wuxuui low kaanat idunyaa tasilu cinda allahi janaaxa bacuudatin maa saqaa minhaa kaafiran sharbata maain kanaaca buubaysa intay leegtahay tabarteed baalkeeda hadday dunidu u dhiganta ilaahay agtiisa gaalkoo biyaha lagama siiyeen waxaa looga dharjinaya kanaaca buubaysa baalkeed bay dunida agtiisa ka liidataa way ka qiimo daran tahay waxaa dadka xikamka waxaa ka mida loo kala dheeraysiiyey kan wax la siiyeyna inuu ku shukriyo baa lagu imtixaanayaa kan lagu yareeyeyna inuu sabro baa lagu imtixaanayaa saa darteed buu ilaahay kusoo koobay arrintaa fii suurati alambiyaayo wuxuu yidhi wanabluukum bishari waalkhayri fitna waan ku imtixaanaynaa khayrkiiyo waxaad jeceshihiin iyo shariya waxaad nacabtihiinba halka masalada waxay gogolxaar u tahay risiqa allah bixiya masalada sidaa in loo itlaaqoo loo duuduubo muslimiinta dawaa'ibtoodii qaar baa dood iyo muranka keenay qaybta ay dooda iyo muranka ka keenayna masalada la xiriirtaay waa qaybta dambe beytka warisqu risqigii maa yanfacu wixii almutaqadiya bihi qofkii isticmaalay ee manfaco ka dayey wixii anfacaa la yidhahda ama cuntanimo ha u anfaco ama cabitaan ha u anfaco ama daawo ha u anfaco ama dhar iyo deegaan ha u anfaco ama gaadiid iyo alaab kale ha u anfaco wax kastoo toogadaada iyo baahidaada wax kaaga kala baa risiq la yidhaahdaa walow low muxaraman walow kaana muxaraman haba noqdee ilaahay baa cid walba arsaaqa haddii la yidhi mabda'a iyadoo la ogolaaday ee dawaa'iftu cumuuman ogolaadeen qayb bay risiqii ilaahay bixiyey qaarkood muctasiladii iyo ka saareen oo waxay dhaheen xaaraanta ilaahay baa ku arsaaqay qofka lama dhigi karo ilaahay baa ku arsaaqay oo ilaahay qofkii waxbuu soo xaday wuu cunay waa risqun laakiin waa xaaraan laba arrimood baa marka isqabtay in la yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala qofkan xaaraantan isagaa ku arsaaqay baan ka ixtiraazaynaa qof buu xaaraan ugu deeqay ilaahay risqigu sidiisaba waa midna iyo gallad ilaahay aadamaha ku leeyahay waana fadli iyo nicam in lagu shukriyo uu mudan yahay wey arrintii sidaas ahayd qofku xaaraanta uu cunay ee laga yaabo inuu ku noolaaday ama ku ilmo korsaday risiq ilaahay siiyey miyaa baa su-aal ka timid mas'alada waxay gashay marka muranka keenay mas'alatu tansiih ilaahi subxaana wa tacaala in laga nasahoo laga difaaco lana diiday in lagu sifeeyo wax naqsi keenaya reer muctasila halkaa waxay ka arkeen haddii la yidhaahdo qofkan risqiga uu cunay ilaahay baa u qoray ilaahay baa xaaraan siiyey waa naqsiyo cayb iyo caybay yidhaahdeen saa darteed risqiga ilaahay loo tiirinayo ee rabbi baa u qoray oo siiyey laleeyahay waa risqiga xalaasha ah bay yidhaahdeen masaladani waxay farac ka tahay masale baabulqada waalqadar ah baabulqada waalqadar cibaadaadka iyo aacaadka ilaahay baa qadaray laakiin cinda almuctasilati qadariya nimanka jahmiyada ee qadariyadiihi masalatu lqadar waxay rumaysan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala macaasida ma qadarin macaasida rabbi ma qadarin waana masaladii qismu lqadarka khalqu afcaali lcibaad gashay wey dembiga iyo shirkiga iyo macaasida ilaahay ma qadarin bay yidhahdeen mar haddii dunuubta iyo macaasida haddii la yihaahdo ilaahay baa qadaray ilaahay shirki buu qadaray macaasi buu qadaray waxay yidhahdeen qadxi iyo caywey saa darteed waxaa xal ah inaan nidhaahdo ilaahay xumaato oo dhan ma qadarin wa min almacaasi waxaa ka mid a xaaraamtii la cunay baa ka mid a saa darteed risiq ilaahay bixiyey oo galladuu ku leeyahay weeye yaan la dhihin halkaasay istaageen laakiin dhinacaa haddaad ka fiiriso waxaa laga yaabaa waragga warkoodu maba kharaaran oo ma xumo inaad tiraahdo laakiin dhinac kale ka eg warku wuxuu noqonayaa dunuubtan iyo macaasida la samaynayo kownka iyo dunidii ilaahay uu lahaa waxuunan qadarin oo una doonin oo una shaqo ku lahayn baa ka socda wax maamulkiisiiyo iraadadiisiiyo tadbiirkiisa ka baxsan baa dunida ka jira wey haddii la yidhahdo macaasi isagu ma qorin mana qadarin shaqana kuma laha dadku iyagaa macaasida qadartay oo samaystay wey taawu min hada albaabi risiqiihay xaraamta ahaaye markay cunaan iyagaa isu qadaray wey ilaahay uma qadarin umana qorin kununiyo doom kownka iyo dunida waxaanu qadarin oo aanu doonin baa ka socda wey macnaheedu si kale u gediyo maamul labaad baa jira wey oo wax qoondeeye wax qadara qofka bini aadamkaana dunida taqdiirkeeda iyo tadbiirkeeda iyo maamulkeeda waxbuu ku leeyahay qaybu isagu jaangooyaa isagu bilaaba isagu qadaraa isagu alifaab ay noqon oo ilaahay sooma dhihin wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah waxaan ilaahay doonin ma dooni kartaan soo lama dhihin maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun qadiyadaa markii labada dhinaca la ysradinayo iftitaaxa kelimaadka nin wuxuu leeyahay subxaana man tanazaha can alqabaa'ixi wa taqdiiri alfawaaxishi halkaasuu nin dhihi ninka u jawaabayo wuxuu leeyahay subxaana man laa yakuunu fii mulkihi ilaa maa shaa wacamad iraadatuhu wa qudratuhu wa mashii'atuhu kulla shayin labadaasaa waxoogay ninna wuxuu leeyahay allihii waxaa ka nasahan aan wuxuusan doonin dunidiisa iyo kownkiisa ka dhicin xataa dunuubta iyo macaasidii waa ka mid marka ninna wuxuu leeyahay allihii can taqdiiri lfawaaxishi wasayi-aati ka tahira isagu ma qadarin buu hadalkaa xambaarsan yahay walidaalika waa kan la yidhaahdo niman masaa'il lqadar walictizaali daqiiq ku ahayn ma habboona tafsiiru lkashaaf lizamakhshari inuu masaa'il iyo tafsiir ka raadiyo waayo cibaaraad qaabkaas oo kaleeta ah buu kaaga dhaadhicinaya markaasa waxaa laga yaabaa siyaaqada intay kula qurux badnaato inaad ka soo qaadato dadka la soo hor istaagto haddiise zamakhshari aada rabtaan aad akridaan alinsaafka ibnulmunayir uu ka qoray tasiirka tafsiirka zamakhshari erayada macnaha xambaarsana ku garab wada oo ereyga nin baliiq uu ahaa ibnu zamakhshariye erayada macnaha xambaarsan muctaqadka laakiin uusan ku baraarugi karin qof aan aada u aqoonin buu kitaabkiisa alintisaafka fima fi tafsiiri zamakshariyi min alictizaal buu calaamadeeyey erayada kaa inaad ku garab wada maahane haddaadan waxan si fiican u aqoon kashaafka wax keligii haka doondoonin hadii kale ay ku gabamaasho hoos baan ugu gelin masalada waa masalatu alqada waalqadar qayb ka mida weye haddaba masaladan faasilkeedu waxaa weeye inaynu nidhaahno ilaahay mashiicadiisa iyo iraadadiisa iyo maxabadiisu waa kala laba ilaahay macaasida raalli kama aha laakiin qadaran wa kownan wuu qadaray qayb ka mid ihi ina الشhaqiya lashaqiyu اlأzli وacagsuhu الsaciidu lam yubadeli iyo walam yabud qabla qada اcumri axad masaailkaas o dhan waa qada walqadaro jawaaribteedii dhacyadeeda qayb baan dib ka faahfaahin doona laakiin waxaynu leenahay iraadadaa isaga qasantay dad badanoo ilaahay dooritaankiisa iyo mashii'adiisu kuma xirna ridihiisa gaal uusan raalli ka ahayn buu risiq siiyaa kufrigana maqaadiirtiisa way ku dhacdaa isagoon raalli ahayn oo wuxuu yidhi walaa yardaa licibaadihi اlkufra maca daalika wuxuu ina yidhi yudilu man yashaau wayahdi man yashaau qofkuu doonana waa hanuuniyaa qofkuu doonana waa dhumiyaa asbaabteeday leedaho dib baan ka tilmaami doonaa masaladaas oo mujmalka masalatu alqada walqadar laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo risqigu ilaahay unbaa bixiya xalaashiisa iyo xaraamtiisaba waayo wuxuuna ilaahay qadarin laguna qorin ma dhacaan waxa laguu qorayana macnaheedu inuu wada xalaal yahay ama wada fiican yahay ma aha markii adiga bini aadamka miisaanka axkaamta sharciga la eego laakiin maca daalika ilaahay marka la eego waa midno iyo nolol uu ku siiyey wey marka masalatu alqada walqadarna min xaysu ljumla aada ha ysugu adkaynina waxaa la yidhaha sir ullahi fi lkowni wey cilmigiisa iyo asraartiisana wax badan lama gaari karo waxay yidhaahdaan qadarku wuxuu shabahaa qoraxda iftiinkeeda qoraxda iftiinkeeda inay iftiimaysa waad aragtaa laakiin haddaad aada u fiiriso adunba waxaragii kaa tagaa qoraxda iftiinkeedaan aada u dhugan haddaad tiraahdo ood aada u fiirisa indhahaaga maxaa ku dhaca iftiinku intuu kaa taga aada soo gadoontaa baabu alqadaa walqadarna mar kastoo tiraahda aada baan usii lafaguri waa baab sir oo xaqiiqadiisa hoose ay ilaahay subxana wa taala addoommada uu qaybo badan ka qariyey adiga unbaa waa inaad sii wareertunbaa laga yaaba umam iyo cuqaladoodi iyo culimmadoodii baa ku lumay laakiin waxaynu leenahay maxaytuljumla ilahay wuxuu inoo sheegay dunida waxaanu qadarin ma dhaco taxriimka iyo taxriilkana isagu qofku isagunbaa ariiqaan sharci ahayn u maroo kasbadoo la yimid ficilka iyo asbaabtiise ilaahay wuxuu yihi qul ara'aytum maa anzala allahu lakum min risqin risq ilahay idiin soo dejiyey ka warama fajacaltum minhu xaraaman wa xalaalan idinku xalaal iyo xaraam aad ka dhigteenoo qaarna aad ku raadiseen dariiq fiican qaarna dariiqaan nadiifaha inaad ku raadiseen marka war risqu waxaa la yidhaahdaa maa yanfacu wixii anfacaya low muxaraman walow kaana muxaramanba ha noqde wa cilmuhu biman yamuutu mu'minan falaysa yashqa bal yakuunu aaminan lam yazal isidiiqu fiimaa qad madaa cinda ilaahihi bixaalati aridaa ina ashaqiya lashaqiyu lazali wacagsuhu saciidu lam yubadali masaladani masalatu alqada walqadar aan wax yaroo mujmala soo koobo maqaamkii tafsiilkeeda ma joogo tafsiilkeedana ninkii muqadima naafica ka doonaya oo inaan baabkan sii dhexgalkiisu mar badan uu xiro iyo wareer keena inuu ogaada doonaya kitaabkan la yidhaahdo ibnu baa wuu leeyahay alibaana ibaana alkubraa baan u jeedaa suqraada tayaar maaha ta weyn muqadimada uu ka qoray baabulqadaa walqadar markuu ka hadlayey horudhaca muqadimada dheeree uu sameeyey inaad akrida way fiican tahay murtida uu sheegay waxaa ka mid a inaan baabulqadaa walqadar la gelin wuxuu qaadaa dhigay inay sirullaahi fi lkowni tahay qadarkana inay ku jirta sir rabbi subxaanahu wa tacaala uusan aadamaha laa malak muqarab walaa nebi mursal uusan taalacsiinin mar kastoo lasii qodqodana qofku qorax la fiirinaya iyo wax lamid ay tahay caqliga basharigee bini aadamka ahna uusan maadaama dhurguntiisii hoose laga qariyey uusan salkii soo taaban karin haddii uu salkii isku dayo laga qariyay inuu doondoonana inuu isdaba maroo wareerayo masaladaasu runtii aada uga hadlay tusaalayaal buu keenay marka wuxuu yidhi haadaa ibliisu ibliis waa kan ilaahay ma abuuray mise ma abuurin haddaad tidhaahdo ilaahay qadarku marka laba qaybood bukaa doona aan dib ka sheegi doono haddaad tidhaahda ilaahay ma abuurin kufri wey haddaad tidhahda ibliis ilaahay ma abuurin yaa abuuray ilaah kaluu leeyahay allahu khaaliqu kulli shayin wax kastaba alla abuuray waxaan alla abuurin oo nooloo dunidan joogaan jira haddaad tidhaahda kufri wey maxaa soo haray inaad tidhaahdo alla abuuray ilaahay markuu abuuray inuu ninkan ilaahay ku kufrin doono ou addoommadiisana cibaadada ka fasaadin doono ilaahay ma ogaa mise ma ogeyn ma ogeyn haddaad tidhaahda kufri wey wallah an allaha qad axaata bikulli shayin cilman iyo bikulli shayin caliimun baad beenisay haddaba ilaahay baa abuuray waana ogaa ilaahay ibliis wuxuu siiyey awood uu nabigu suu sheegay ina shayaana yajrii min ibni aadama majra dami dhiiguu raacaa yuwaswisu fii suduuri nnaasi qalbigaaguu geli awooddaas ilaahay waa siiyey haddaad tidhaahda ilaahay ma siinin kufri weeyo nusuustii baad beenisay waa inaad qirtay in la siiyey ilaahay wuu awooday inuusan abuurin hadduu abuurana addoommadiisa uu fasaadinaya uu ka qabto haddii lagu sii daayeyna inaan la siinin awooddan uu majra dami iyo quluubta gelaya la siinin ilaahay wuu awooday ma awoodin haddii aad tidhaahdo kufri wey ma siinin haddaad tidhaahdana kufri wey ma ogeyn haddaad tidhaahdana kufri wey maxay ta natiijadu isagaa abuuray inuu kufrinayo addoommadiisa fasaadinayana wuu ogaa isagoo og buu haddana awooddaa inuu quluubta iyo dhiigga raaca uu siiyey haddana awood buu ilaahay u lahaa waa ka qaban karay halka markaad joogto inaan rabbi addoommadiisa looga qiyaasanin waxaa ku garan fii miqyaasi cuquuli lbashar iyo mawaasiintooda ninku hadduu addoommo leeyahay iyo shaqaalo leeyahay oo uu keena nin uu og yahay inuu fasaadin oo weliya awood uu ku fasaadiyana uu siiyo oo isagoo ka qaban kara aanu ka qabanin maxaad dhihi lahayd caqli miya mise waa safah safah weeye fii miisaani lbashar ilahi subxana wa tacaala malaa'igtii khayrka waday iyo ciddii khayrka sheegaysay iyo rusushii iyo ambiyadii majra dami iyo quluubta inay galaan awood looma siinin intii khayrka iyo sacaadada u yeelaysay awoodaan la siin baa la siiyey haddaad tidhahda ilaahay ma abuuray waa kufri ma ogeyn uusaa yeelina waa kufri waxaan ma siininna waa kufri kama qaban karinna waa kufri uu ka qaban karee miqyaaskii basharka si fiican ma yeelin haddaad dhahdana waa kufri inaad baddaa gasho inaad banaanka ka joogto kama ficin isaga joogtoso kama ficno hadda ma aragtay markaad sii qodqodo nin qoraxdaan si aada u fiiri fiirino iftiinkeedaan intaa ka badan qoraxda ka ogaan yiri inaad lamidtahay soomana rag qadarku haddaba waa laba qaybood hal tusaale weeye kan tusaalayaw ilaa shan lix ah buu sardeey oo noocaas oo kaleeta ah rug walba nusuusta ay tilmaantayo marka u dambaysa maxay tahay sirtu ilaahay waa kaa qariyey adiga inta dawaahirta ee laguu sheegay inaad ku ekaataa kuu fiican inta dawaahirta lagu sheegay inaad ku ekaataa kuu fiican qisadii abu xasan alashcariya la sheegay inay cabdiljabaar ilmuctazili ninka adeerkii ahaa inay dhex martay saddexdii wiiloo walaalahaydna waa kaynu horey usoo sheegnay siratu lashcariya maraaxishiisa markaynu soo maraynay intaa waxaan kaga bixi salatu alqada waalqadar aad inaad usii dabagalgashahooda wax findhiciisa ma fiicne warkii soomaalidu ha ku deeqo midho barde duuduub baa loo liqaa haddaan duuduub u liqin wax badanoo dhaqdhaqaaqayo midmadowga kaaga soo bixi haddaad kala findhicdaysa oo furto marka baabulqadaa waalqadar waxaa weeye asal ahaan midho barde duuduub baa loo liqaa taasi diidi mayso xad uu qofku fahmi karo oo cuquusha mu'minada qancin karta inay jirto ninkii diida oo anigu ma rumaysin nusuustaa yidhahdana caqlan wax qancin kara waa loo heli wax dhib badan maahano ninkii nimanka malaaxidada doodahooda soo maray ama soo arkay soo akriya ama soo dhegaystay baa garan kara waxaynu leenahay baab اqaضاء واlqadar hal masأalaa lafdhabar iyo asaas u ah masalada asaaska u ahaa waa cilm اllahi jala wacala inaad rumaysa cilmiga ilaahay shumuulkiisa wax alba inuu kulmiyey yar iyo weynba inuu og yahay waxaa jiri iyo waxaa iman doona inuu og yahay inaan wax ka qarsoonba jirin taa hadba inta aada rumaysan tahay kuu caddahay ee masalatu alqadaa'i waalqadar ay sahlan tahay ay kuu fududaatahay ay kaa dhadhacda saa darteed waxaynu rumaysannahay ilaahay wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilman wax walbaba cilmigiisa wuu koobay cilmigiisuna waa sidii dhabta ahaa ee wax walba u jiray wixii dhacay ee hore wuu og yahay waxa hadda taaganna waa og yahay waxa soo socdana waa og yahay waxaad samaysay wuu og yahay waxaad samaynaysana waa og yahay waxaad samayn doontana waa og yahay haddaba tii hore dadku walwal badan kama qabaan muran badan kama qabaan mugdi badanna ma yimaado midda hadda taaganna mugdi badan ma yimaado midda soo socota way waxaa ugu dara baabu alqada waalqadar ilaahay waxa soo socdoo dhan buu og yahay markaad rumaysan tahay waxaad leedahay wax yar iyo wax weynba wa cindahu mafaatixu اlgaybi laa yaclamuhaa ilaa huu wayaclamu maa fi اlbari wاlbaxri wamaa tasquط min waraqaة ilaa yaclamuhaa walaa xabbaة fii ظulumaati اlardi walaa ratbin walaa yaabisin ilaa fii kitaab mubiin caleentii dhacda bad iyo bari waxa jooga caleen hadday dunida soo dhacdo ama geedku bad ha ku yaalo ama bari ha ku yaallo dunida geesaheedoo dhan caleentii dhacda wuu ogyahay wax qoyan iyo wax qalaloo dhan waa ogyahay wax albana waa qoran yihiin ilahi subxana wa tacaala waxba aasaas waxaa u ah qad axaata bikulli shayin cilman qofku haddaba wuxuu hadlaa biqadri cilmihi waxa uu sheegayna ee uu yirina waxay rumoobaan biqadri ixaatatihi hadbuu intuu koobo haddaan waxaan saasuu noqon ku idhaahdo oo uu sidii noqdo waxaad wallahi ninkani waxaa waye waxbuu ogaa hadday noqon weydana waxaanu garanayn inuusan ogeyn buu dhex galay baad idhihi waxaynu leenahay marka laba arrimood inaad israaciso ifahantaad u baahan tahay ilaahay maqaadiirtoo dhan waa qoray dadkana ma qasbin wuxuu qoray waxaan ahaynna ma dhacayaan saddexda arrimood aan isuka waafajiyo ilaahay wax walba waa qoray wuxuu qoray waxaan ahaynna ma dhacayaan cidnana laguma qasbin waxaa inay samayso oo khiyaar bay leedahay laakiin masaladu masalatulcilmi wey ilahi subxana wa tacaala wuxuu ogaa adiga hebel hebela maalinku ku abuurayo wuxuu ogaa maalan tusaale ahaan maalinka islaamka laguu soo bandhigi doono iyo cidda kuu soo bandhigi doonto iyo eragay ku dhihi doonaan wuxuu ogaa inta laguu bandhigayo laguu sheegayo waxa maskaxdaada ku wareegi doonuu ogaa iyo muddada ay qaadanayso waxaad ku jawaabi doonto iyo go-aankaad qaadan doontana wuu ogaa hadday wiraadadiisi iyo qadarkiisu noqoto sidaada inuu kuu daayo intiibaa la qoray hadhow markay timaado intii unbaa dhici laba mid bay noqon inay sidii u dhacdo ilaahay cilmigiisa uu taam inuu yahay kuu cadcadaato iyo sidiisii ka duwanee ku dhacdo ilahay waxma ogeynaad tidhaahdo haddii aada rumaysan tahay cilmigiisa waa yaqiin bikulli shay muxiita waa in sidii uu u qoray ee uu ogaa inay u dhici doonto in wax u dhacaan wey laakiin sidaa hadday u dhacaan uma dhici haddaynan u dhicin waa cilmi naaqisay tilmaami qadiyadaan rumaysanahayna cilmi taama wey hadday sidii wax u dhacaan miyaa la qasbay qofka maya ilaahay walilaahi almasalu laclaa tusaalahaani siyaa taqaanaan nin baad iigu timidoodi weydiisay hebel baan rabaa arrintaasna waan ka rabaa ama qaaraan baan ka rabaa arrintaasna ugu socdaabaa tiri ee maxaa igula talin lahay hebel adaa istaqaanaane waxaan ku ihi ha isku lugoynin kolla kaa yeeli maaye waxaan turjumayaa aqoonta aan aqaanay iyo cilmigaygaan turjumayaa hebel haddaad u tagto uu kuu soo diido inaana qiinay baa muuqata soo maa ani maa ku qasbay marka inuu kuu diido ma anigaa ku qasbay mise aqoontaydii baa caddaatay nin injineeraa guri dhisay wuxuu yidhi afartan iyo shan sano kadib gurigaa wuu dumaya wuu dildilaacaya afartan iyo shan sano markay ka soo wareegtay buu guriga dildilaacay injineerkaa dildilaaciye oo ku qasbay mise masaladan waxay tusaysaa injineerku nin khabiiro aqoon badan inuu ahaa halka nin aqoon badan buu ahaa baadi soomaa hataa nin dhaktara u tagto oo uu ku yidhaahdo saa yeel saa yeel saa yeel saa yeel markay saas dhacdo saasay noqon oy sidii noqoto isagaa kugu sameeyey sidaas mise waxaad dhihi wallahi dhakhtarka nin cilmi badan buu ahaa hadba inta cilmigiisu uu sugnaa baa wuxuu sheegay rumooba sooma cilmiga ilaahay inuu wada sugan yahay haddaad rumaysan tahay wuxuu sii qoray inuu wada rumoobay macnaheedu u qasbay miya maha qofka lama qasbin laakiin rabbi baa sii ogaan qadiyadda aada rumaysay wax walba siduu u ogaa inuu dhici macnaheedu waxaa weeye adoon lagu qasbin buu waxaad samayn ogaa waxa inaad samayn doontuu sii qoray hadday sidii noqon weyda waa tuhuma ilaahay cilmigiisu taa maahayn wey haddii injineerkii afartan iyo shan sana intay marto gurigii uu janac dhihi waayo war waxba ma aqoonin baadi soo maha walilaahi almasalu lacla marka mas'aladu markay culimmadu leeyihiin baabulqadar cumdadiisu masalatulcilmi weeye ninkii cilmiga rumeeya baabulqadar dhib mala halkaasay uga jeedaan de horena waan ku idhi aada ha usii qodqodin oo midho berdaduuduub baa loo liqaa tanna waa inaan kuu bidhaamiye mas'aladu cilmiga ilaahay tamaamkiisa iyo ixaatadiisa masaal u noqonaysa wey haddi intaa rumaysantahay ilaahay maadaama uu ogaa waxaa inaad fikiri doonto taa go-aansan doonto soo uma shabahda min wejhin inaan hebel aqiinay inuusan qaaraanka ku siinaynin oo hadduu kuu soo diiday anuu ma qasbine ninkan islaamnimadii ilaahay ogaa inuu diidi doono haddii intii loo bandhiga uu diiday ma ilahay ma ku qasbay walilaahi almasalu aclaa masaladii intaa ka badan yaanan aada idiinku sii wadin haddaba ilahi subxana wataala fii maqaadiirihi wuxuu ogaa khalqigan qof kastaba xilligu abuuri doono xilliguu noolaan doono qaabkuu u fikiri doono waxa uu baran doono caqligiisu sida uu noqon doono intaba ilaahay subxana wa tacaala isagaa qadaray islaam iyo khayr iyo sharba marka loo soo bandhigo wuxuu go-aansan doonuu ogaa marka uu dhimanayo tawxiid iyo shirki wuxuu ku dhiman doonuu ogaa toobo iyo macsiyo waxa ugu dambayn doonana waa ogaa intuu ogaa hadduu u qoray siduu u qoray u ogaabay u dhici cidnana maanu qasbin saas darteed ciddii cilmiga ilaahay tamaamkiisa uu horay u ogaa inuu gaalnimo ku dhimanna gaalnimonbuu ku dhiman kuu horay ogaa islaamnimo inuu ku dhimanna islaamnimadinbuu ku dhiman cilmigiisuna taam buu ahaa ee cidna muunan qasbin insaanku saa darteed mukhayarun weeye laa mujbalun lama qasbine isagaa khiyaar leh tasarufaadkiisa iyo go-aankaaga adigaa iskale ninba wuxuu dhihi jiray waa wuxuu keenay doora qofku waa qasban yahay wixii laa qadare waxaan inma samayn karo fitarka bini aadamka baa waxay ku dhisan tahay inaadan qasbanayn ninkii murankiisa marka la bixin waayey nin culimmadaa wuxuu yihi ninkani nin cilmi lagula dooda maahee aniga ii daaye xuni dood fagaara inaan kula galaan rabaa ma doona laysu yidhi maadaa ina geli kara raggi ogaa careena haa ina soo fadhiisi buyi miiskaa laysugu yimid masaladii baa laga dooday ilaahay baa qadaray wax walba kan ilaahay baa qadaray wax kale soomaali waxay dhahan doqon allah doqon qadar taqaana lagama garhelo soo doqon doqon qadar taqaana lagama garhelo ninkii culimmada aha waxbuu ku talagalay isagu say u wada u wadeen buu labadin oo dharbaaxa gooyey maxay dharbaaxday buyi ilaahay baa qadaray ilahay baa qadaray sheekadii baa la sii wadaa cabaar markii la wado candhuuf indhaha kaga tufay maaaligu tuftay ilahay baa qadaray cabaar haddii la wada waxay dhahan wax kaluu ku sameeye maa ilahay baa sameeye ma ilahay ma qadarin ay makaaqinulaad marka aniga wax lagu yeela ilahay ma qadarin markaa dalka hayasha ilahay baa qadariya marka qadarku xujo mid labaad qadarka ma la ixtijaaji karaa maya qadarka adigu xujada daliilku uma noqon kara sababta waxaadan ogeyn wey waxaadan ogeyn daliil kama dhigan karti adiga maogtahay waxa inuu kuu qadaran yahay in kale maya soo maa cudurdaar kumaaha marka saa iyo saa qadar wey maxaad ku ogaatay inay kuu qadaran tahay markuu doonayo salaada iyo khayrkii markaad ugu yeerto haddii ilaahay qadaray waan waan soo haruuni doonaa buu ku dhihi ninkaasi madaxaday buu u jeedaaye firadiisi iyo caqligiisi iyo qalbigiisu ma ogola arrintaas inaan ogolan waxaa ku garan haddaad tidhaahdo laad baan kugu dhufan ilaahay hadduu qadara kugu dhufan kaa dayn doonaaye iska daa kuguwa haddaad tidhaahdo ma yeelayo war maxaa dha waxaad yeeshaa salaadda waad tukan doontaa soo maaha xoolahaaga waan iska daldalan haddii ilaahay qadara waan kugu dayn doonaa oo dagaalami maxaa u dagaalami ilahay hadduu qadara waa dayn doonaaye admar hadduu qadara waa tukan doontaa dembi buu samayn de ilaahay baa qadaray buu leeyahy anna xoolahaagaan qaadan ilaahay baa qadaray baan dhihi halka adoo fadhiya saa u socdo lugtaan wejia kaaga dhufan ka socdaas ilaahay baa qadaray baan ku dhihi qofka fitrada bini aadamka iyo basharku ikhtiyaarka ay leeyihiin qadar ixtijaajkay fitraduna ma ogola wax majhuul oodan ogeyna lama dariishado adiga waxaa waajib kugu ah wixii lagu faray inaad ku dadaasho inaad samayso qadarka majhuulkaana rabbi aada u dayay subxaana wa tacaala weli atraaf qadarka ka mida waynoo soo socon doontaa cilmu ilahi cilmigiisu biman uu ogaa yamuutu dhiman doona mu'minan xaaluu yahay qofki ilaahayuu ogaa inuu imaan dhiman doona mumin isagoo ah falaysa maaha qofkaasi yashqaa mid gaalnimo ku dhiman doona iyo xumaan ma aha bal yakuunu wuxuu ahaanyaa aaminan mid aamin qaboo iimaan lahoo iimaan ku dhintay buu noqonayaayo cadaabka ilaahay kan ku waaro ka badbaaday buu noqon qofkii ilaahay uu ogaa azalan waqadaran laaxul maxfuudkana ugu qoray ee cilmigii ilaahay uu ahaa inuu iimaan ku dhiman doono gaalnimo kuma dhimanaye iimaankiin buu ku dhimanoo cilmiga ilaahay isma bedelo wixii ogaana sidii ogaabay u dhacaan saas darteed marka hore qofka xumaatiya gaalnimo ha soo maro saa darteed lam yazal isidiiqu abubakrin sidiiq tusaale ahaan kama zuulin fii maa qad madaa wixii tegay nebi maxamed ka hor iyo iimaankiisa ka hor cinda ilaahi allah agtiisa bixaalati ridaa kama zuulin ilaahay raalli buu ka ahaa bictibaari lma'aali buu ku dambayn doono abubakr radi allahu canhu nin weynoo raaraya caruuranuu ahaa intaan nebi maxamed ilaahay soo dirin sal alla alah wasalam wixii qowmkiisu ay qabeen buuna la qabay laakiin ilaahay darajadaa inuu gaari doono waa sii ogaa oo nabiga uu rumayn doono afdalu haadihi lummati bacda nebiyiha uu noqon doono sidaana uu ku dhiman doono darajadaa ilaahay subxana wa tacaala way wasii qoray saa darteed xaaladaas ilaahay raalli kama ahayn laakiin xaalad wuxuu ku jiray ilaahay uu nihaayadiisa ka raalli noqon doono ilaahayna uu u diyaariyey aakhirka inuu ka raalli noqdo ilaahayna u qadaray iimaan inuu ku dhinto xataa waxyaabo kale hadduu soo maro xaaladdaa raalli ilaahay kagama aha laakiin weli ilaahagtiisa wuxuu ka joogaa nin laga raalli noqon doono wey oo nin loo caroon doono lamid maaha ina shaqiya qofka nasiibka darane ayaan daradaha ah la shaqiyu lzali cilmiga ilaahay ee qadiimka ah ee looxul maxfuudka ku qoran kii shaqi ku ahee gaalnimo loo qoray weeye wa cagsuhu cagsigii ka soo horjeedana asaciidu kalli ku liibaanay cilmiga ilaahay azalan uu qoray weeye lam yubadeli lama badelin waana xadiidka ibn mascuud ee saxiixeynku tilmaamayaayo ilahi subxaana wa tacala ajashiisa marka la qorayo uu sheegay fawallaahi aladii laa ilaaha gayru ina axadakum layacmalu bicamali ahli اljannati xatىa maa yakuunu baynaha baynahu wa baynaha ila diraaca fayasbiqu calayhi اlkitaabu fayacmalu bicamali ahli الnaari fayakuunuha labadii qaybood ee xadiidka wey mar kale nab al slm waa kii lahaa ilaahay jannada wuxuu abuuray dad wahum fii aslaabi aabaa'ihim naartana dad baa loo abuuray wahum fii aslaabi aabaa'ihim iyaga iska daayay aabbahood intaan la abuurin buu ilaahay ogaa marka uu abuuro inay dariiqa xun dooran doonaana halkaa ay ku dambayn doonaan sidii buu u qoro u diiwaangeliyey sidii bayna u dhacaysaa kadib walam yamut ma dhimanin axadun qofna qabla inqidaa'i alcumri cumrigiisoon dhammaanin qofna ma dhinto oo ajashiisa kama horeeyo dhinaca kalena ajashiisiina kama dambeeyade kow war ruuxu ruuxda naftuna tabqaa way jirtaa iyadu laysa tafnaa ma dhammaato lil abadi weligeed waljismu qo jirka bini aadamkana yablaa wuu duugoobaayo ciiddaa cunta kayra cajbi danabi dabada korkeeda lafta yaree ku taalla marka laga reebo wamaa shahiidun ma ahaanin baaliyan mid baaliyooba walaa nebiyun nebina ma baaliyooba oo jirkiisu ma cunta ciidu halkan dhowr mas'ala buu ku sheegay mualifku raxima allahu tacaala mas'alada koobaadi waxaa weeye aajaasha ilaahay wuu xadiday acmaartan ilaahay wuu qoray qof walba intuu noolaanayana waa la sheegay qofna cimrigiisii ka hor dhiman maayo oo cimrigii u qornaa laga soo yarayn maayo dhinaca kalena qofna cimrigiisii gadaal u dhaafi maayo daahirka qur-aankana sowma dhihin ina ajala allaahi idaa jaaa laa yuakharu faidaa jaaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna hor iyo gadaal midna ugama maraan xadiidka ibn mascuudna sawmahayna saxiixaynka fa yumaru biarbaci kalimaatin bikatbi risqihi wa ajalihi wa shaqiyin aw saciidin ajashana waa la qoray daahirka nusuustaa markaad eegto ajashu isma bedesho nusuus kaloo laakiin waxaa jirta tilmaantay cimrigiiyo ajashu in soona gaaban karaan dheeraana karaan qaybtaa hore waxaa ka mida ina ruuxa alqudsi nafata fii ruuci annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha nusuusta qaar kale waxaa jira laakiin aajaasha isbedel inuu ku dhaca sheegaysa ilahi subxaana watacaala mar wuxuu yidhi fii suurati alancaami bilowgeeda aayaad hore uma qadaa ajalan wa ajalun musaman cindahu laba ajalood baa halkaa lagu sheegay mid buu xukumay mid kalena waa u magacaabanta marna suusafatirba waxaa lagu yidhi wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihi ilaa fii kitaab ku cimrigiisa lama dheereeyo midna cimrigiisa lama soo dhimo laakiin haddii dhacdana way qoran tahay haddana cimrigiinu isbedel yahaa ka muuqda meesha sow maaha nabiguna wuxuu yihi alayh salaatu wasalam xadiis saxiixa ku yaala man axabba an yubsata lahu fii risqihi wa yunsaa lahu fii aarihi falyataqi illaaha walyasil raximahu riwaayadka qaarkoodna saxiixa falyasil raximahu yabtaqilaa kuma jirto raximka ha xiriiriyo qofkii doonaya risiqana in loo waasiciyo cimrigana loo dheereeyo walidaalika yubsata lahu fii ajalihi riwaayad qaarkood baa wayumadda lahu fii cumrihi cumrigiisa in loo jiido kaana wuxuu sheegay cimriga in la dheerayn karo risiqa sow ma aha in isbedel ku dhici karo xadiidkiina ruuxa alqudsi baa sheego waina arajula layuxramu risqa min ajli dambi yusiibuhu bu ilaahay buu yidhi waxaa xoogeynaya qowluhu tacaala aydan waxaan filayaa suurat racdi miyay ahayd yamxu llaahu maa yashaa mase ibraahim bay ahayd yamxu llaahu maa yashaau wuxuu doono ilaahay waa tiraa wayubitu wuxuu doonana waa sugaa wa cindahu mulkitaabi masaladaasi waa masale culimmadu aada isugu qabteenoo kutub laga qoray faahfaahinteeda ninkii doonaya laba araf weeye ninkii doonaya cimriga waa la ziyaadiyaa iyo wax lamida iyo nusuusta daahirkeeda raajixa ninkii raba faahfaahinteeda alabatulcilmigii maraajic baan idiin diri kitaabka umar ibn yuusuf alambali xaalkarmi alxambali uu qoray itxaafu dawil cirfaan la yihaahdo bimaali lcumri min aziyaadati wاnuqsaan waa kitaab aad akrihi kartaan risaaladan shawkani leeyahay tambiihu lafaadil iyada la yidhahdana waad akrihi kartaan tambiihu afaadilka haddaad weydaan tafsiirkan maxamed sadiq xasan khan markii uu maraya uma qadaa ajalan wa ajalun musaman ama wamaa yucamaru min mucamarin faatir midkood bay ahayd buu agarka risaaladaa kusoo guuriyey ilan kutubta shawkaani buu aada u koobiyeyn jiro koobi hadduu jiro waktigiisii buuda koobiyeysan lahaa baa la yidhi maxaa sadiiq xasan khaan fatxulbayaankiisa tafsiirka maraajicdaas horta wixii faahfaahina ka doonaysaan laakiin warka isku soo ururiyo waxaa sii xoogeynaya xadiidka nabigula ala salaam laa yaruddu lqadaa ila ducaa qado wax ilaahay qadaray ducaa iyo alla barin baa celin kara hadda qadihii halkaa wax la celinaya way muuqataa sooma waxaa kaloo yidhaahdeen inta duca ilaahay alla bari ah wixii qadaraa waxba haddayna ka bedelaynin maxaa qiimi iyo faa'iido ay leedahay ilaahay awsaaiyan haddayna tii qoreed waxbaba ka bedelaynin ducada waa la aqbalay maxay ka dhigan tahay macnaheeda ducada lagaa aqbalay haddaan waxbaba ka bedelayni wixii kuu qoraa waxay dhaheen waa tacab biduuni faa'ida waa daal ku daal ducadii sharciguna aad buu u dhiirigeliyey aad baa lagu sameey walidaalika rag badan oo saxaabada ibnu cabbaas iyo cumar iyo kayrkooda baa waxay ku allabaryi jireen habeenkii markay joogaan allahumma in katabta kunta katabtanii shaqiyan faktubnii saciidan ilaah hadaad gaalnimo ii qorta ilah islaamnimo igu bedel ducadii allabari maadaama nabigu yihi laa yuriidu lqadaaa ila ducaa allabari unbaa wix ilaahay qadaray bedeli kara masaladaasi qadarka ilaahay qadaray wax iskama bedelo iyo meelaha waxbaa isbedela baabkani waa baab wuxuu u furayaa qofka amal in haddii xataa waxyaabaha qaarkood u qoraayeen ay uruq iyo asbaab u furan yihin wax kaga bedelo masalada masalau asbaab wey waxsi masale sii weyn maaha markii laysku soo ururiyo yaana wakti badan ku dhumin wax badan baa isugayeen kitaabkan uu hadalkiisa ugu batay laakiin muqadimada usuuludiinka iyo caqiidada masaailku keenaa masaa'il ishkaal ku jira ah oo madabkiisu cadaynaya mualifku masalada marka lasoo ururiyo sida ay iila muuqato ilagta raajixeedu waxaa weeye masalada masalau asbaab wey asbaabta ilahi subxaana watacaala lawxulmaxfuudkiisana uu xadiidkii ku yihi in allaha kataba maqaadira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda birabi hamsiina alfa sana konton kunoo san intaa cir dhulba la abuurin baa lasii qoray lawxulmaxfuudka wax faahfaahsan baa ku yaala asbaabtii baa ku taalla iyo nataa'ijka taasi isma bedesho wa cindahu ummulkitaabina way tilmaantay waxa isbedela waxaa weeye taqdiirka kitaabaadka saddexda kala wey ila waa afar mid waa taa qad azaliga ee lawxulmaxfuudkaa wey taasi isma bedesho oo faahfaahin baa ku qoran kuwa soo koobkooban mid waa tamaaga loogu soo daro wax kitaab alcumriya la yidhaahdee markaad caloosha ku jirta lagu qoray waxbaa iska bedeli kara waxbaa iska bedeli kara midna waa kitaabatu sanawiyi oo leylatu lqadriga fiiha yufraqu kullu amrin xakiimin shaqo sanadeedka malaga la siinayana inta aynan fulin waxbaa iska bedeli kara midna waa taqdiirka yowmigahe maalin kasta wixii dhacay ee la fulinayey iyana waxbaa laga bedeli karaa waa qadiyatu lasbaabo malagu waxaa dhacdaa inuusan ogeyn ajashiisa qaraabada hadduu xiriiriyana intaa ha loogu daro hadduusan xiriirininna loogu dari maayo laakiin ma xiriirin doonaa mise in kale kitaabada malaga kuma qora tawaday looxulmaxfuudkay ku qoran tahay wuu xiriirin doonaa waana loogu dari doonaa markii la soo gaaro waktigii malagii warqadii loo soo dhiibay sanadkan ninkaa qaraabada hadduu xiriirin waayana xilligaa nafta ka soo qaad hadduu xiriiriyana ka soo noqo loo diray warumahaya malagu inaad xiriirin doonto iyo in kale haddaad qaraabadii xiriiriso warqadiisuu fiirsan jeefku waa la noqon laakiin kor maxaa ku qoran looxulmaxfuudka inaad xiriirin doonto ilaa xilligaa lagu dibdhigi doonaa qoran tan haddaba malagu uu watay waxbaa iska bedelay sanadkan dadkii la soo siiyey ee shardiga lagu xiray shardigii waxbaa iska bedelay oo qaar buu la noqday tii malagu uu qoray bikadfi risqihi waajarihi la yidhina iyadoo sidaa shardigu xiran yahay bay ku qorayde haddii uusan xiriirinin qaraabadiisa ajashintaa wey hadduu xiriiriyana looxulmaxfuud kuu doon marka looxulmaxfuudkan iyadoo faahfaahsan iyo natiijadaa qoran tanna way soo gaabgaaban tahayoo iyadoo asbaab ku xiran tahay wey saas darteed in ajasha laguu dheereeyo haddaad qaraabada xiriirisaay wax lala yaabo maaha haddaad guursato in ilmo lagu siiyo soo qaanuunul asbaab maaha haddii aad shaqaysato in xoola lagu siiyo soo asbaabtii maaha haddii aad waxbarasho ku dadaasho inaad waxbarato cilmigii lagu siiyo soo qaanuun asbaab ma ah tanna waa min baabi qaanuun asbaabo waxyaaba asbaab waxaa jirta cimriga lagu dheereeyo haddaba dhakhtar iyo dawooyin iyo isgeegeejin cimri laguma dheereeye dhinaca cibaadada ilaahay bay jirtaa soo cimri dheer maydan doonayni ajash inaad dheeraysataan haddaad rabtaan falyakun raximahu qaraabadaa xiriiriyo xaga qaraabo xiriiriskii alla cabsidiisaa la aado waa qaanuun asbaab wey intaa ka badax ayaanu ku dheeraanin walam yamut ma dhimanin axadun qofna ma dhinto qabla inqidaai alcumri hadduusan isagu asbaab cimrigiisii qaar lagu soo gaabiyo uusan la imanin wey cimrigii kitaabaadka saddexdaa ku qoraa kadibna ilahi subxana wa tacaala wuxuu yidhi mas'alo kale caalamkan wuu baabi'i doonaa kullu man calayhaa faanin wayabqaa wajhu rabbika duljalaali wاlikraam dunidan guudkeeda waxa joogo dhan way baaba'ayaan rabbigaa wejigiisa keliya haraya kullu shayin haalikun ilaa wajhu allah soo haraya marna waxaa layihi wanufiqa fi suuri fasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlardi ilaa man shaaa allah qayb baa lasoo reebay soo maragti laba aayad arrimood bay aayaddu faa'iidaysay fanaagan caamkaa goormuu dhici waa nafkada koowaad markii laafo fasuurka wey wanufiqa fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lard waktigii way cadaysay ilaa intii ilaahay laga soo reebay kullu man calayha faanin kullu shayin haalikun ilaa wajha man fi samaawaati waman fi lardi intaba isku soo celceliyo qayb baa lasoo reebay qaybtaasi maxay tahay wey marka kullu man calayha faanin marka la yihi waxa aan baaba'aynineen dhammaanaynin maxay tahay wuxuu ku yihi kow waruuxu ruuxdu tabqaa way jiraysaa laysa tafnaa ma dhimato ilabadi weligeed mar labaad buu ruuxda soo celin doonaayo nafta maxaa laga yaqaana wuxuu ku dhihi والروح ما أخبر عنها المجتبى فنمسك المقال عنها أبدا أدبا بقوله دونا هالكاسا فافاينتا نفي محي تهي سيو اك تهي فهالكاسا هدا وحي أنه كقرانا أنه كغشيك دونا نفتا موشيك ووتر تهي وهالخسيرة هم بسبب مرن يا قيربها كان عليه وهكذا المعنى دونا انت النصوص تأيكت المعنى لكن نفت قفك مركو انتو jismigay faaruqdaa ee iyadu ma baaba'do walidaalika naftii marka la qaado xadiidkii dheeraa ilbara ibni caazib nafti waa la qaadi waa laga nascino waa laga siibi malaa'ig baa qaadi ama biidulwujuuhi ama suudulwujuuhiya kor baa lasii qaadi qayb baa albaabada jannada losamada loo furi qaybna waa laga xiranoo waa la soo daynoo sijiil iyo hoos baa la geyn iyadii way jirtaa waa la wadwadaa sooma arwaaxu shuhadaai fii qanaadiila mucallaqatin fi ljannati bay daaqayaan baa lagu leeyahay arwaaxdii haddaba dib baan uga sheekayn doonaaye naftu waxyaabaha fanaagu ku dhaca ma aha buu leeyahay hase ahaatee walow waxyaabaha fanaaga ku dhaca aynan ahayn haddana sacqada koowaad markii la fuufo iyadu ma la suuxaysaa waxyaabaha suuxaya ma ku jirtaa oo daahirka naska ma camal siinaa bise istidnaahi ku jirtaa qowlaani liahli lcilmi masalatu ruux faahfaahinteeda ninkii doonaya kitaabu ruuxi libni lqayim kitaab dhan baa laga qoray alruuxu naftani maxay tahay isaga ha uu doono faahfaahinta halkaasaad ka helaysaan ninkii aalibulcilmiga ahaa inuu akriyo aad bay ugu habboon tahay waa masle mushkilad badan naftu kadib wuxuu yidhi waljismu jismiga bini aadamkaana yabla wuu baaba'ayoo ciiddaa cunta hayra cajbi danabi laftaa yar ee dabada korkeeda ah ama daba sagaar dheh ama xaarquuda dheh magacyo kale leeyahay magacyada kale tiriya lafta yar ee dabada korkeeda yargebinta ee dabagebinta lat weeye taasi ma baaba'do ciidduna ma cunto walidaalika nabigu wuxuu yidhi ilaa cajba danab wa minhu yurakabu lkhalqu waxay u tahay bini aadamka soo nooleyntiisa sida midhuhu geedka bixitaankiisa ugu yahay kolba nabigaa sheegay sal l slam waxyaabaha aan baabi'in en fanaagu uusan gaarin qayb ijmaaca istinaha way jiraan sida carshiga iyo kursiga jannadiiyo naarta iyo wamaa fiihimaa min alwildaani walxuuri ilciini waa ka mid qaybina cajbu danadkana ka mida qaybina culumada qaarkood ijtihaadaad ugu daray walidaalika hum siyuuti baa wuxuu leeyay laba beyt oo uu ku tiriyey isaga say la tahay waxyaabaha aan baabiyin kaasuu yihi amaaniyatun xukmulfanaa laa yacumuhaa min almakhluuqi waalbaaquuna fii xiyazi alcadam hiya alcarsh waalkursiyu naarun wa jannatun wa cajbun wa arwaaxun kada lowxu waalqalam sideedaas ma baabaamin allawxu lowxulmaxfuudka wax ku qoraan wey marka qaar baa culimada waxay soo guurinayaan carshiga kursiga aljanna waannaar wallawxu waalqalamu wacajbu danabi ijmaac inay tahay والروحنا مسألة خلافية وي وحكو دري أرواح عجب الذنب لكن نصك ما دام وكعد يهي لماذا قارب بايلالي ويباليودا لا بالتراب لكن بغير التراب سيدة يسقبها اليهودا فقرأوا حاكمية المزاري من فقهاء الشافعية هي ابن قطيبة حاكمية ولذلك سيوطي في الكوكب الساطع النظبقة وكي خلاف ما كنت المامية وكورها وشهروا بقاء عجب الذنب والمزري يبلى وأول تصيب مزري ويبال يودايري هذا الكيس التأويل سكر أوفا سرارك عن بس بقاري مرة ياية تأويلك الأصيب وإنك عالمك مكانة يسيبها للعالم arwaaxda sow maaha xilligaas sacqada dhexdooda inay iyadana ay isbaadiyoobaysa iyo in kale iyadana fii kowkabi saaqicuu ku sheegay markii uu faraha iyo ka hadlayey abyaad kadib wuxuu yihi wannafsu bacda almowti tabqaa lilbilal wa fii fanaaha qabla bacin xasala taraddudun wasaxaxa subkiyu la subki wuxuu yihi fanaa kuma dhacayuu rajaxay في تفسيره بإضافة لما قول لكن تردد كلما قول لا ينعمت ابن القيم في الروح وكسو قوريي من غير ترجيح إننا برجحين وكتغي تلقى أسخلق نقاطي ابن القيم لبتي سنونية ديسة وحوتري وحيابها أن أن باليو أن أن فنا وكل عن ويسنا كوحب كتري وحليه والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان أنبياءنا وقدر لكن وما شهيد باريا ولا نبي وكاله صدرت بيسوي حكاه الله عرشك يا كرسيك جنة يحور العينك كجره muqaabilkeeda naarteena waa la mid masaladaa waxaa keenay in baabulcaqaa'id lagu soo daro muran baa keenay hal kullu man calayhaa faanin waxaan dhammaanaynin ma jira daahirka naska marka laga tago dawaa'iftii mutakalimiintu waxay dhaheen qadaaya alcaqliya waxay keenaysaa caalamkani bidaayuu lahaa bilow uu soo bilowday waa inuu nihaayo meeluu ku dhammaado ay jirtaan oo fanaa u wada camimaa kow caqliga waxay leeyihin wax kastoo bilow lahaa dhammaad buu leeyahay qadaaya alcaqliya mantiq alyunaani mantiqi greegu saasuu tilmaamaya ay qarinayaan hadday falaasifadii taa meel dhigeen xaraka wixii jiro oo dhan waa inuu baaba'aa haddii jannadii iyo xarakaatu ahliljannati oo galay ma baaba'aysaa marka makhluuqi qowlaani bay dheheen qolo waxay yidhaahdeen dawaahirta nusuusta waa inaan tixgelin intoodii muslimiinta ahaydo ma baaba'aysa laakiin maxaynu dhahaynaa hadda ma abuurna dib bay laga abuuri doonaa janno iyo naar ma abuurna jahmiyadu madhabkaasa marin waliajli haadaa qaala jahmun inahaa cadaman walam tukhlaq ilaa dal'aan ilaa hadda lama abuurin buy muxuu ka cararayaa fanaa ulxarakaat dhaqaaqu dhan uu baa dhammaan doonaa jira hadda kuwaan jirinoo cusub oo la abuuri doono weeye jannada iyo naarta hadda ma abuurna weli dawaahirta nusuusta inay abuuran yihiin oo jiraan wey haddaba oo nabigaa waa la tusayo nabigaa waa la soo tusay dadkii ku jirayo nabigaa fii curdul xaalid loogu soo bandhigayo jibriil baa wa soo arkay oo soo eg labadaba la yiriyo way abuuran yihiin aadam baa jannada la geliyo laga soo saaray haddana abuuran si loo geliyo qolana waxay yidhahdeen maya laakiin way abuuran yihiin oo way jiraan daahirka nusuustaa ma diidi karna laakiin xarakaatu ahliljannati way baabi'i oo aakhirka janno iyo naar wixii ku jirayba jannaduna way shaqo hawlgabi naartuna way hawlgabi xarakaadka dhaqdhaqaaqoo dhan jamaad baa la wada noqon wax nuxsan iyo wax binaaso ma jiri doonaan oo masaa'il xarakaatu ahliljannati iyo fanaaru ljannati walnaar iyo masalada doodeeda inay baabi'i doonaana rafcu lastaar can adilati alqaa'iliina bifanaa'i annaar محمد الأمير الصنعاني ليه شيخ ناصرنا التحقيقي ومطروع بينهم يا لاي الدلة هذه ردق المسألة يا أنا كفيل لكن هو مسائل عقيدة قالوا مرن كمال والبوكة والملا قالوا كلام كمال إذا نوكا نسوى مركتا وما شهيد ما هاني باريا مد باريوبة انت أنا انت كبحين وشهيد باريا ولا النبي عم بغط لكن أكو أدية نبي تركي سمع انتو نبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا هو كحران سنمية أن تأكل لحوم الأنبياء inay cunto nusuus badan iyo dawaahirtoodna way tilmaameen saa darteed jirka ambiyadu ma cunto arwaaxdooda kor ha la geeyo jirkooduna qabrigoodii ha ku jiro saa darteed ciiddu ma cunto amaa shahiidka way dhacdaa inaynan cunin laakiin laysa laaziman waa dhici karta inay cunto shuhada afartan sano ka hor intii la aasay iyagoo jirkoodu sidii u qoyiyo hadda in la aasay nafbaxan aada moodo loogu tegayna shuhadaa uxud baa ka mid ahaa culimada qaar baa waxay ku dareen almuadinu lmuxtasibna ciiddu ma cunto waxayna dariishadeen xadiid imaamu abaraani fii mucjamayhi uu ku warinayo min xadiidi ibni cumar waxaa ku jirtay wain maata lam yadud fii qabrihi qabrigiisa wuxuu dixiro cunoo baabaa kuma noqdo lakiin xadiidka xadiid aada daciifa weeyo asixin laba nin oo ducaafo ahna way isaga dambeeyaanoo way ku jiraan oo la yidhaahdo ibraahim ibni rustum can qays ibni rabic labadana ducaafo weeye taa waxbaa ku salayn aanbaaliyoobin ama anfanaa uu ku dhicin ay sheegeen waxaa jirta inuu barbahaari fii sharxi sunna ku daray assuur duunka laafuufa iyo qiyaamada kolba wax sheegay maanan arag wuu baabi'iyo ma baaba'ayo midna wax yidhi maanan arag wاruuxu ma akbara canha اmujtabى fanumsiku اlmaqaala canha adaba wاruuxu naftu ma akbara wixii uu tii uu ka sheekeeyey canhaa iyada almujtabaa uu ka sheekeeyey weeye waxyiga qur-aankuna ku soo degay fanumsiku lmaqaala ka hadalkeeda waanu ka gaabsanaynaa afkaanu ka qabsan canhaa cani ruuxi inaan ka hadallo adaban annagoo naska aadaabtiisii iyo sharcigiisii ilaalinayno aan nusuusta khilaafin oo meel kaga dhacaynin wuxuu tilmaamayaa nabiga alai salaam in la weydiiyey cani ruuxi ilahina uu tilmaamo yihi wayasaluunaka can اruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmi badan laydinma siinin taasoo macnaheedu yahay ruuxda ma fahmi kartaan caqligiininu ma garan karo oo ma gaari karo saa darteed baa bini aadamku waxay isku dayeen ruuxda naftan ku jirta inay ogaadaan qolo waxay yidhahdeen waa nuur jirka ku dhex jira qolo waxay yidhaahdeen waa jismi iyo daato gaar oo jirka ku lamaan qolo waxay yidhahdeen maya waa sida neefta iyo hawada iyo bukhaarka iyo hawada oksijiinka jirka ku jiro oo kaleeta weeye sababtoa naftii kugu jirtay dabaqaqaaqaadiya noloshaadu ka socotay haddii lagu qalo la arki maayo iyadoo socotaydha lama saarin adigii dhannaa iyadaad ku socotaa jirkaaga meelay kaga jirtana lama yaqaan ma madaxay fadhidaa ma calooshay fadhidaa ma wadnahay fadhidaa xaggey fadhidaa hadday kaa baxdana hantaa iyo geedaha meelaha yaalla waxba kama duwanin lana arki waa masaladaasi bini aadamku inay nafi ku jirto way rumaysan yihiin inayna garan karinna way arkaan qoladii tiri ilaahay waxaanan arag ama anaan taaban rumayn mayna ilaahay u jeeday waxyaabihii la weydiiyey naftoodaa ka mida nafi ma kugu jirta ahaa itus itaabsii maye maye wareedhe maya maya laynine ituso itaabsii soo qaacida ma dhigin waxaa lasoo letaabsi adiga nafka kuma jirto mayd baa tahay mayd mayd mi maxaa ii sheegi caqli ma kugu jira ahaa itusoo itaabsii maya haddii kale caqli mali marka bini aadamkii ar ruux inay raadiyaan bay isku dayaan ruuxay maxaa tahay seed u eg tahay kee tahay inta dawaahirta nusuustu inoo sheegtay marna waxaa layna yidhi ma gaari kartaan garashadeede wax badan ha iska dhuminina sidiinaba wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila ruuxle in la gartana cilmi intaa yaray laydin siiyey ka badan bay u baahan tahay laydinkuma talagelin marka adaban saas darteed inaan iska aamusno inaan dhexgelin wey haddaynu daahirka nusuusta eegno nusuustu waxay sheegtay ruuxda iyo naftu waa makhluuq madax bannaan oo gaar ilaahay u abuuray abuurkiisuna uu ka horreeyey abuurka jirkaaga wuu ka horreeyey oo xadiidkii ibnu mascuud markuu leeyahay markuu boqol iyo labaatan gaaro fa yunfaku fiihi ruuxu baa lagu afuufayaa bax jiray baa la gelinayaa soo maa nabigu waa kii lahaa xadiidka imaam bukhaari min xadiid caisha uu ka wariyey imaam muslim min xadiid abi hurayra uu ka warinayey الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف أرواحdu waa junuud keligeed meel joogta intaan shirkan la gelin junuuddaas intaa meeshaa joogta wax isyaqaanana way jiraan waxaan is-aqoonna waa jiraan naftii dadka la geliyey labadan qofood labadan nafoodee la geliyey hadday ahaayeen kuwii hore isu yaqiinin intaan la gelin sheekada durbo oo isugu dhico waa isla qabsan soomaaliya gaba raxo maanta desarkan sheekada si fican isugu dhacday labadooda nafood baa hore isu yaqiinin intaan iyaga jidkooda laaburana la gelinin famaa tacaarafa minhaa wixii isgartee hore isu arki jiray itarafo way isu dambayaano haduu haddaad meel timaado qofaa is arki jirteen meel cidlaa isku aragtaan waa is aanaysanaysaan sooma labada nafood waa saa wamaa tanaakara min ikhtalaf waxaan is arki jirinna way kala warwareegayaan xataa walaalaba ha noqdaan labada nafood ee walaalaha gashay inayna hore isu aqoonin baa laga yaabaa arwaaxda is aragtaynan ahayn saa darteed laba walaaloon sheekadiisugu bixiso ma arag oo midna xaggaa u socdo midna xaggaa u socdo iyo mid mid maanta uu arkay uu sheekadu si fiican isugu dhacday famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf way halkaa naskaa waxaan ahayn oo tafsiirka masalada aad ka heli ma jirto walaa nin walaalkaa oo hooyaha midan aguyo joogtaan isbaran weyde isqaban weyde nimaad maantood aragtayna waa isqabatee durba wasuukin dhacdo sheekada qosalka idinka dhacay waa lala yaabay horaad isu taqiineen hadda ma bilaabanin labada nafood baa isyaqiinay alarwaaxu junuudu mujanadatu wey waxay sheegtay nusuustu in la arki karo malaa'igtuna way arkaanoo way qibdoodaan qofkuna hal mar buu arkaa naftaada hal mar baa aragtaa walidaalika imaamu muslim iyo bukhaari wa keyrkoodba waa imaam muslim waa ku warina xadiidka ummi salima salama markuu abuu salama dhintay ina aruuxa idaa qubida tabicahu lbasar ishaadee ruuxan indhaha taagayaad aragto naftii laga qaaday uu sii fiirinaya meesha lala aaday halkaa mar baad naftaada arki laakiin nasiib daro intaad dib usoo noqoto dadkii see ogtahay u sheegi kartid waayo adiga lagu tus laakiin cid kale adoo waranta looguma talagelin marka in la arki karo idaa qubida tabiicahu lbasaro ishu ay raaci waad aragtay isha bini aadamku markaasi aragtaa waxaa kaloo la sheegay arwaaxda inay ku jirto fii qanaadiila mucallaqatin fi ljannati oo jannada daaqayso waxaa la sheegay naftii waa la qaaday albaabbaa laga furayaa war waxaan daato jirto oo gaal u madax banaan soomaa waxaa kaloo la sheegay intaad nooshahay marna way kaa tagtaa marna way kugu soo noqotaa allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut hurdaday kaaga tagtaaba caalamka haddaba saa darteed nafta caalamkeedu xilligaa hurdada marka la joogo waa xaalad xayaatada qabriga shabaha wey qabriga qofka ku noolee cadaab kula kulmaya qofka hurduu shabahaa adiga waad seexata annagana aan kuaga farfadhinaa dagaal baad ku jirtaa waba kaaboli jabtay oo dagaal iyo qof iyo qac iyo xabad baad la dhacaysaa waa lagugu dhufaraya annaga waxba kaama ogin ninkaa goglan baa tahay ama waad raaxaysanaysaa oo diyaaradaad ku buubaysa yaa war ku hay qabrigii haddaad aragta wax la cadaabaya ma arka markaad tidhaahda oo kan ku afjiifa dagaal iyo nabad wuxuu ku jira marbaad u haysaa waa tegi waa buubiyo dunida geeskeeda kalaa tegiyo diyaaradaad raacayo xaggaad ka soo wareegiyo waa tegi waa buubiyo dunida geeskeeda kalaa tegiyo diyaaradaad raacayo xaggaad ka soo wareegiyo oo soo kala jireyno colaad iyo nabad baad soo dhexmariyo waxaasoo dhan baa soo dhexmari intii kuaga joogtae soo jeedeen xamooga taasina tusaale waxaa looga dhigay baa xayaatu lbarzakhu qabriga qofkii markaad qodad aragto wax dhaqdhaqaaqa ma aragti ninkiina ama waa la cadaabaya ama waa la jannaynayaa baa lagu yidhi kanba ku tusaale qaada maalin kasta adiga kusoo marta iyo hurdada labada isgarab jiiftaan midna dagaal ku jiraa midna meel kale ku jira ismanowga marmar baa ruux inuu qayliya laga yaabaa marka naftani xarakadeeduna ilaahay wuxuu waxaa laynoo sheegay inay aada u dheerayso naf aada u dheerayso wey sababtoo aad naftii wareegaysa taato markaad hurdo waad soo fadhiisatay waata kugu jirta soo kii duniyada geeskeeda kale ay joogtay maaha baashii xamar joogtay saa kugu dhintay nairobi kugu jirta goorbay soo buuftay goorbay intaa soo martay allahu aclam saa darteed qaabkay u duushiyo siday u eg tahay iyo dhaqdhaqaaqeeda say u socotiyo say jirka u gashay uga baxdiyo wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan isaga daa laakiin makhluuq madax bannaan oo nafta laga hor abuuray oo isagoo keligiiya meelana taga meelana ka baxa meelana ka noqda oo aadamuhu hal maray arkaan malaaigtuna in badan ay arkaan intaasi waa inta daahirka nusuusta uga sheegtay wixii intaa kasii badanee say u eg tahay ma caddahay ma madowdahay ma dheer tahay ma gaaban tahay ma buuran tahay ma caata midabkeedu sidee weeye say u socotaa say u baxdaa u soo gashaa wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan qaar baa waxay yidhaahdeen dadkii isku khilaafay niman mutakalimiin la yihahda waxay yidhaahdeen iyo falaasifadii waa inaan soo sheegnaa taabana waxay tahay aqwaashoodii raggii tiriye waxay dhaheen kun qowl ka badan baa laysugu khilaafay ee kun qowl inta laysugu khilaafay kun qowl akriyayso nabi iskala daysa wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliilano fanimsiku lmaqaala canha adaban sharcigaaba yidhi laydin ma ma garan kartaane intaa isaga daa calaa kulli xaal wax adiga noloshaaduba iyada ay tahay jirkaaguna iyadoo ku dhaqdhaqaaqayo haddaad kamera qaadatiyo haddaad iskaan qaadatiyo haddaad kombyuutar saartiyo haddaad qalitaan samaysan aadan indha saaraynin waana la arki waaye inta aadama soo noolaayeen waa la arki waaye naf la arki waaye nin arkayna soo noqon waayo laba haddaad aragto bisay ku dhamaatay soo noqon maysa aakharayaa kasoo warraba buy alla aakhare intuu taga kasoo warraba soo soo sheegay haddii laakiin hadda qof intuu arka inoo soo sheego saasay ogtahay saasay ogtahay maxaan ku rumaysanaynaa inuu dhintay oo soo noolaaday maxaan ku rumaysanaynaa sulah madhin xaraamun calaa qaryatin ahlakna anahum laa yarjicuun ninka wuu yar suuxayo jin iyo waxyaabo kale inuu arkay baa dhici karo maanahaynaayo iyadoo lafteeda ma sahli inaan rumaysano qof haddaad wuu soo noolaaday intuu dhintay buu soo noolaaday oo waa kan la yidhaahdo waxaad udhihi ruuxan yaa warhayo runtii tahay ambiyadii waxayga sheegeenba haddii la rumeeyey ninkii rumaysan waayo anaa dhintoo soo noolaaday miyuu rumaysan adi nin baa kuu sheekeynaya anna isoo tusun baadi sidii shammed inaad inaad dhahdo allahu naxariista wey aan kusoo gabagabeeye shamiraad ba waxaa la yidhi isagoo meel fadhiya ba mid suufiya oo xoogay fuuxalaha u yimid inuu wax ka daadsada rabo isa nin caalim u ahaa kasuu sheekh miraad sheekh miraad yaa arkay sheekh miraad yaa arkay isaguu la fadhiyay wuxuu yihi sheekh adeer waay kane maxaa dhacay wuxuu yidhi awliyadii arbacada meeliblo ku shiraysa baa ay soo dirtay ziyaaradoodii baa rabaa adeer xaggey ku shirayeen kasuu yihi meel hebla yaa ka mid aha sheekh jilaani iyo hebel iyo hebel aduma soo aragtay buu yihi haa waxyariisi buu yihi xalkan yusuf guriguu galay biyihiisii iyo zaadkiisii uu soo qaatay adeer nawadii buu ku raacay meesha awliyada jooga ku raacay labadii cabaar markii la soo socday ninkii waxootimaa wax kala wadaa may wacan mubaatino may lama ogaan karo sheeku ka wareeg kasoo wareeda waxaad ileedahay anu ma arki karo haa ma arki karti adna waad soo aragtay haa meelheblay joogeen haa haddaan tagana may adu ma arki kartido cilmu baain weliyo sheeku ka wareeg ninka hadalku yihi maksha ilaah wuxuu yihi ma nimankaa laleeyahay way shirayaan baa intii la qabqabto oo un lagala daalo baan aakhariya dumida lagu toosinaynin buui niman hadduu joogo la arko iyo niman aakhare aadayoo tegay midna aan laga dhigaynin ilahuma nimankaasaan meella lagu toosinaynin buu yidhi raggi hore tawxiidka fahmay waxay isku waqti ahaayeen soore ahaa jireen sheekh ninka la jiray sheekh yusuf xayle raggiisii buu ahaan jiray waa ninka wadaadada xadraynaya yidhi waxaan waa xeelada iyo raganimo xoolo lagu urursanaya xadrana diin ma aha iyo durbaanada laydiin tumayo isagoo ha ninkii yidhi ragxeel buu isku dhaafaya haddaan xeero samaysto afka xoor kaga jiido laba xawdna u qaato kaga xawdamiiqsiiyo ama aan xero waton xadra weeye aada xaraaran disheegi rag ragga shaqaysanaya marka masalatu ruuxi wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliilan halkaa isaga daa meesha ha usii dhaafin halkaasaa ku dirina subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayka muqadimadii usuul diinkeena halkaasi ku dhamaatay